oo hadday ku camal falaan walow markaa ay macsuulinku yihiin oonay ogeynoo dee markay ogaadaan dabadeed de haddii maka habkii mansuuka ay uga camal faleen de hab kalena uu yimi ama jiho kale wixii lagu yeelanayo oo dimadoodii uu ku sugnaanayo qadihii lagaba doonayo mise marka naasiku soo gaadho ayuunbay iyaga arintu u bilaabmaysaa taas weeye imaka t uu soo dhigtay wuxuu su-aashana u soo dhigtay dee laba qowl ayaa meesha jira labada qowlna waan arki doonaa laakiin suurada masaladu taas bay noqon mana aha in markaa la leeyahay camalfalkii ay ku camalfalayeen ma sugnaanayayo dee kumaba camalfali karaan oo shay maxaalay taasi noqon ee waa dimadooda ma ku sugnaanayaayo hadhow qado ay qadeeyaan miyuu ka ratibmaya qado ay qadeeyeen maalan salaadii dee bal maalan la soo dejiyey oo kale habeennimadii haddii rasuulka ilaahay waxyigii uu kuba ogaaday oo isagu salaadii subaxba maalan uu fuliyo oo kale iyo dee ciddii ogeyd ciddii aan ka warhelin ee dhici karta maalintii labaad warkii uu gaadho intii salaadood ee ay salaadu ay waxyigu jiray ee ay waajibka ahayd miyaa lagu yeelanayaa weeye oo waa wax dhaafay oo lagu yeesho dimadooda ku sugnaado qadihii laga doonaya mise markaa ay maqleen ayuunbaa looga tirinaya naskiguna waa saasoo kaleo dadkii dee markii naskigu yime qibladiiba la bedelay ee xaggii baytulmaqdise kacbada loo soo bedelay rasuulkii ilaahay la joogay la tukaday way la tukadeen kuwii masaajiddo kala joogay ama kaba durugsanaa ee iyagu maalintii ama salaadihii dambe ka war helay salaadihii ay u tukadeen baytulmaqdis ma waxay noqonaysaa salaado mansuukh ahaa jihadaa qibladu oo meeshay u tukadeen ay mansuukhba ahaydoo dee shardigii salaadaasi ma jiro istiqbaalkii qibladiyan salaad ay lagu yeelanayo qadaheedii lagu yeelanayo inay dimadeed naskiga waa sugnaadee mise wuxa arinku uga bilaabmaya un marka ay ka war helaan iyo salaaddii markaa u joogtay intaas weeye masaladu masaladna waan arki doonaa batan fiihi wajani markaa waa kan jawaabta taa lagaba jawaabayo laba waj baa ku sugano min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi inahu yahbutu waa sugnaanaya fii xaqi اlummati ummadda xaqeeda waa sugnaanaya markaa muxuu noqon arinku sugnaanshuhu maaha inay ku camalfalaan markaa suurtagal maahae wixii dimadoodu ku sugnaado fain kaana fii cibaadatin hadduu xukumkaa mubtada'a uu cibaado ahaa ama naskka dee amarkaa la nasakhay wajaba alqadaau qadihii baa waajib noqonayo wax iyaga lagu leeyahay ubay noqonoo dee sidaa ruuxan imika hurda ama dee muddo hadduu hurdo salaada ay dhaafaan salaadii walow marka aanu khidaab ehel u ahayn haddana salaadii waa lagu lahaa unuu dib uu qadaynaya noocaas oo kale iyo unbuu noqonoo waa inuu salaadihii oo dhan intii dee dhaaftay waxyiguna uu soo degay ee uu sugnaaday rasuulkii ilaahayba kol hadduu soo gaadhay wixii intaa ka dambeeyey qadaheedii lagu yeesho wa minhum man qaala waxaa kaa mida ku yidhi laa yajibu mee qada halkan ma waajibayo wahuwa صaxiixu qowlka صaxiixa ana weeye macnaa waa markaa uu ruuxa naasikhu soo gaadho ama xukumkani soo gaadho ayuunbaa arrinku uga bilaabmaya intii hore oo dhamme cafi bay noqon marka dadkii aan rasuulkii ilaahay laba tukan dee siay inoo soo socoto salaadii markii waxyigu soo dege ilaahay yidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam aan laba tukan ee masaajidii madiina waayo masaajido yaryaroo kaleo waxooga ahabayd baa jiray ilaa sagaal masjid baa waqtigii rasuulka jirayoo reeru ay kala leeyihiin oon jumco iyo jama aan lagu tukan jirin laakiin jamacaadka kale wixii aan rasuulka ilaahay gaadhin ay kuba tukan jireen dadkii markaa warkii aan helin ee salaadii bal maalan uu rasuulku u tukaday baytme qiblada baytulmaqdis u tukaday salaadaasi ee iyaga inaymay ogeynoo xukumkii horun baa laazimayay inay ku camal falaan sidii ay ogaayeen bay ku camalfalayeenoo qado lagu leeyay may jirin ee markay ogaadeen unbaa itijaa ama dee istiqbaalku bilaabmaya wey لأن القبلة qبladii qad xuwilat waa la bedelay ilى الكacbaةi kacbadii baa loo soo bedelay وأhlu qubaaءin ama ahlu qubaa sarfi iyo mancintii labadaba way sheegaane reer quba yusaluuna ilى beyt الmaqdisi oo qibladii baa la bedelay walxaal ahlu qubaaءa yusaluuna ilى beyt الmaqdis oo bal salaada nafteedii aduu balmaaya waa salaad ka dambaysay ahayd faأkhbiruu bidalika waxa loogu waramay arrinkaasoo iyagoo salaad walxaalum fii salaati ay kuba jiraano iyagoo salaadii ku jiraan in rasuulka ilaahay la tukaday yidhi waxaa dee rasuulka ilaahay xagga qibladu u jeestay oo qur'aan baa soo degay buu ku yidhi fastadaaruu way wareegeenoo xaggii kaluun bay u soo jeesteen walam yu'maruu iyagii lama amrin bilicaayati hadday salaada nafteedii ahaydna intii salaada dee kaba mid ahayday xaggii baytulmaqdis u jeedeen lama odhan meel mansuukha oo ama qiblo mansuukha u jeedsateena dib ugu celiya salaada hadday dee salaadii labaad ba ahayd ama tii saddexaadna intii ay xaggaa u tukadeen inay warka helin ama nasqiga helin ku celiya lama odhan falow kaana hadduu yahay arrinku qad habata mid sugnaaday fii xaqin iyaga xaqooda daalika kaasoo ujeeddadu waxaan xukumkan nasqigan yimi kol haddii rasuulkii ilaahayba uu soo gaadho ogaaday hadduu iyaga dadkii kalena xaqoodii mid ku sugan uuyo macnaa dimadoodii laasimaya oo wax dee iyagii saaran uu yahay la umiruu waxaa la amri lahaa bilqadaa'i inay qadeeyaan salaadaasay ku celiyaan ayaa la amri lahaa ee laakiin arrinku waa marka ay ka war heleen ayuun baaba xukumkii uu bilaabmay inta aanin ka warheelinna dee waxaa waajibkoodu yahay wixii ay ogaayeen ee sharciga ahaa inay ku camal falaan ay ku dhaqmaan baabulqowli fii xuruufi اlmacaani bal naskigii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaya isagoo dee sharcu man qablanana inoo raaciyey uunoo kuba daray halkan halkaasay inoogu dhammaadeen markaa wuxuu yidhi baabulqowli waa hadalkii lagaba hadlayay fii xuruufi اlmacaani xuruufu اlmacaani xruف المaعاaني wa الxروف الموضوعaة للدaلاaلة عaلى معاaن مخصuuصة waa xروفtan loo dejiyey inay ina tusto ama faa'iidayso maعaani gaara waxaanay halkan dee loogaba hadلaa kolkol ba dee mثaلا xروفtan maعaanida kala duwanay leedahay ayaa أحكaamihii dee نusuustii ay kuba timi أحكaamihii kuba sugnaa ay iyagu sidaa macaanidaasi ay u kala duwantahay u kala baydhayaan oo axkaamtiibaa iskhilaafaysa macaanida kala duwan ee ay xarafkani leeyahay bal maalan iskhilaafkiisaas ama kala duwanaanta ayay axkaamtii ka ratimaysay ee dee ay kuba timina ay isu khilaafaysayo tan bay culimmadu ugaba hadlaan isagaana kollay kelimo yar odhan doono wuxuu uhi waclam waxaad ogaataa ana alkalaama hadalka fii hada albaabi baabkan waa xuruuftan dee macaanida ay leedahay iyo umuuraha hadalkan lagaba hadlaya waa kalaamu fii baabin min abwaabi naxwi usuul fiqi baan kuba sugannahay waa baab abwaabtii naxwada kaba mida ka hadalkeeda dee horena waxyaalo kuba tacalluqsan luqadaynu soo marayo markay xaqiiqe iyo majaaz iyo waxyaalaha kaba hadlayeen iyo taasna dee inay may ahayn fannigan may ahayne dee fanni kale oo funuunta luqada carabeed kaba mida ayuunbay taasna kuba tacalluqsanayd tanna wuxuu leeyahay walow ay dheereeyaan oo halkan bay kaga hadlaan oo kutubta culuumulqur'aan baahida iyadana ninka mufasirkii u baahan yahay ama ruuxii dee tafsiir akhrisanayay ayay iyaguna u soo arooriyeen macaanidan oo kale dee bale kutubtii oo asalka ahaydna iskaba daaya dee luqadiiyo waxyaalo haddaba waa baab abwaabtaa kaba midee laakiin hayra annahu laakiine lamaa kaura markuu batay ixtiyaaju اfuqahaa'i fuqahada baahideeda ilayhi waa noocan ama baabkan dee abwaabta naxwada ka mida baahiday u qabaan ay badnaatay ayay dakara hal usuuliyuuna usuuliyiintu sheegeen oo sharxiisuu ku yidhaahaa ruuxii faqiiha ahaa kama maarmayo can darafin saalixi min anaxwi macrifo inuu qayb muhimo oo dee naxwadii ka mida ama dee macrifo muhim adigu markaa dee yaanu kuba takhasusin laakiin macrifo dee fiican inuu u yeesho naxwadii ruuxii faqiiha kama maarmayo uu ku ogaado maqaasida kalaam illaahi caza wajala wa kalaami rasuulihi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay iyo dee ilaahayo kalaamkoodii waa kaa luqadii carabeed buu kuba yimi maqaasidoodii ku ogaada wax laga maarmayo ruuxii kama maarmayo haddii kale dee taa maba fahmayo bal taas marka waxay halkan ugu sheegaanuun waa dee waxyaalihii bal maalan marka la eego kutubtan usuulfiqigu kolley ee marka qayb dhan waxaa kaba mida luqada carabeed baa istimdaadkeedu uu yahay qayb dhan baa waxyaalihii ay kuba taagnayd uu noqonayo xaggii fahamkiisaan uu bal maalan kalaamka ilaah iyo kalaamkiisa kalaamka rasuulkii laba fahmayey baa in badan ay kuba xidhantaho tan bay deeta abwaabtan ama baabkan ay waxooga ay u soo qaadaan dee barhkoodna ha dheereeyeen barhna in yar haku kaaf ha ku gaabsadeen been wa ana ushiiru waxaan ishaarayaa buu idhi ilaa maa yaksiru min dalika waxyaalaha dee badnaanaya ee kaa ka mida ujeeddada badnaanada waa waxyaalaha soo noqnoqdee nusuusta kuba yimaadee habya goor markaa ruuxa macrifadiisii uba baahan yahay ayaan ishaari doonaa in sha allahu caza wajala wabihi hiqa faslun famin dalika waxaa kaba mida man de markaan aragno xuruuftiina wada xuruufun maahe dee asmaana way kuba jiraysaa laakiin waa asmaada inta badan nimadligee dee xuruuftii shabahda ayay noqon iyaduna man ayaa kaba mid ah horaynu halkii cumuumka ugu soo maray iyad iyo maada iyo ayun intaba waan soo maray iminka intiina macnahaan buu inoogu keenaya laakiin waa wixii noo horeeyo halkii cumuumkaan kuba soo maray ويدخل في ذلك لفdiga mن وxuu gelaya في الاستفهاaم استفهاaم waa gala oo استفهاaم buu noqon mantu استفهاamyay noqotaa والشhaرد والجزاء waa شhaردi iyo جزo taasna dee kolley way wada socdaan manti way noqotaa dee mantii shardiyada ahayd dee jawaabna way u baahan tahay markaa ficilkeedii shardigaah waa kan jawaab uba baahane walkhabari khabarna satii mawsuulada ahayd oo kale way gashaa ujeeddadu waxyaalahay kuba timaado dee umuuraha baa kaa mida kolley dee intana wax ka badan bay kutubtaa ka yarooni sheegaan kolleyna malaa marka usuulka iskaba dhigno dee fadnigoodii ahaynay sooba qaateen oo kale kutubta naxwada oo kale kolle kitaabka ugu ahamsan ee umuurahan bastiye umuurahan aad u baxsiya oo dee nooc gaarah oo dee kutubtii naxwada abaabteedinaan kuba socon waa kitaabkan ibnu hishaam leeyahay ee muqni labiib oo taasoo can kutubi alcaarib oo dee kolley qaybihiisa horoo dhami qaybihiisa horoo dhamiba waa dee xuruuftan iyo asmaadan shabahaysa iyo waxyaalahaas awjuhda kuba yimaadaan iyo shawaahideed iyo macanideed iyo kolle waa kitaab asiila halkaa asiila aadna u faa'iido badan marka taqulu fi istifhaam istifhaami marka istifhaam noqoto waa mihaal istifhaameed waa amhilo aad u yar basiida amhilo qur'aanana waaba la wada helayaa laakiin amhiladan kale kooban buu soo qaatay man cindaka ayaabad o dhan iyo agtaada ku sugan wman jaءaka yaa kuu yimi wtaqulu fi الshardi wاljazaءi man jaءanii waa cidda ii timaada ama ruuxa i yimaada akramtu waa maamuusi waman caصaanii caaqabtu wataqulu fi اlkhabari khabarkii waxaad odhan waa tii mawsuulada ahayd jaءanii waxa ii yimi man uxibuhu ku aan jeclahay ayaa ii yimi wayakhtaصu dalika waa madkuurkaasoo waa mantaasi waxay gaar ku noqonaysaa biman yacqilu duuna ma laa yacqilu oo waxa loo isticmaalaa caaqilkay ku dhacda uu yimaadaa loo isticmaalaayo wixii aan caaqilahayn looma isticmaalo taasi waa qaalibkeeda laakiin iyadoona caaqil aan loo isticmaalinna dee waan helaynaa oo dee qur'aankaba xataa dee waabay dhacdaan laakiin waxaa saxiibu jaamic duruus kitaabka la idhaha jaamicu duruus alcarabiya isna kitaab aad u qayimo baabkiisa ah walow dee nin mutaakhiri dejiye mustafa alkhalaayini waa nin adigu reer lubnaan ahaa laakiin dee muddo imakaa tansiibo mootan saddex jusna kitaabku waa ku madbacaysan waana kitaab muntashire laakiin waxaa la arkaa beryaha dambe oo dhan ama qaruun marka laga qarniyo kutubtii naxwada la dejiyey kuwii ugu ahamsanaa inuu yahay walow dee naxwo iyo sarfiya uu kulansanayo kolley waa tafsiil fiican baa ugu suganoo dee iyadoo man waxa weeyaan saddex masaluu sheega oo غayr اcaaqil in manزilaة اcaaqil la dejiyey oo kale oo de bal maala ujeeddadu habka loola dhaqmaya iyo de asriba اlqaضى hal man yuciiru janaaxahu markuu dee waxyaalaha shibiro ama nooc dee qoladii kaba mida doonay inuu laba hadlo u kaba dhiga hadalkiina wax caaqila lagula hadlaa ayuu mantii isticmaalo kale haddii manزilaة اcaaqil la dejiyo waa loo isticmaalaayoo kale haddii caaqilkiiyo maca caaqilkii ay xukum keliya wada leeyihiin de wlilahi yasjudu man fi الsamaawaati waman fi اlardi oo dee kolley ay isku jiraan oo kale xaakim caaqilkii iyo hayru caaqilkii baa wada socda xukun keliyay wada sheeno la wadaajiya taasna mantii dee hayru caaqil way kuba dhacdaa haddii bal maala hayru caaqilkii isagii waxa weeyaan iyo caaqilkii iyagana cumuum mintii adigu lagu tafsiiliyey mintan dee mintan dadu ama tabciidii waxyaala keenaysa taasna ay dhacdo taasna way dhacdaayo waxa weeyaan faminhum man yamشhi calىa badnihi waminhum man yamشhi calىa rijlayn minhum man yamشhi calىa arbacin oo kale man yamشhi calىa badnihi man yamشhi calىa arbacin iyo waxa weeyaan waa hayru caaqil calىa rijlayni un baaba dee caaqilkii noqonaya laakiin dee cumuum baa ka wada dhexaysay dhammaan kuwa ilaahay biyo inuu kaba wada abuuray oo markaa min baana lagu wada tafsiiliyey cumuumkii oo kale xaaladaasna way dhacdaa inta badan saddexa xaalo ayuu kuba yimaadaa buu yidhi adigu ujeeddada waqti aan caaqil loo isticmaalinna way jirtaa faslu waayun tadkhulu waxay gelaysaa fi اlistifhaami wاshardi wاljazaءi wاlkhabar iyadu fataqulu fi اlistifhaami ayu shayin shaygeebaa tuxsinu fiicnaynaysaa waxaad taqaano eed garanaysaa muxuu yahay waayu shayin cindaka wafi shardi wاljazaءi taqulu ayu rajulin jaءanii akramtu kolley macaaniintaa dhaafsan oo iyadoo nakiro noqoto oo kale iyana way dhacdaa mawsuufa ayu rajulin jaءanii akramtu taasi waa shardi iyo jaza wa fi اlkhabari ayhum koodii qaama istaaga ama kacaba darabtu waa garaaci lanنزcna min kuli شhiicaة ayهm أshad calى الرaحmani citiya ويusتacmalu dalika fي man yacqilu fي ma laa yacqilu iyadoo caaqil iyo غayru caaqilba waa loo isticmaala fasl wma tadkhulu waxay gelaysaa fi nafyi nafyi bay gashaa iyo watacajubi tacajub iyo walistifhaami waa inta halkeennan inooguba xusan taquulu fi nafyi nafyiga waxaad odhanaysaa maa ra'aytu zaydan waa nafyi wa fi tacajubi taquulu waxaad odhan maa axsana zaydan ila zayd fiicana alla fiicana zayd baabad odhanaysaayo taasna waa tacajubkii wa fi listifhaami maa cindaka maxaa agtaada ku sugan wayad markaas dee khabarna way noqotaa ama mawsuulana waata noqotaa wydkulu waanu gelayaa un lafdigan ma fi اlistifhaami cama laa yacqilu waa istifhaamta waxaan caaqil ahayn laisweydiinayo ayuu galaa oo ujeeddadu waxa maadna haaliban loo isticmaalaa mantana caaqil baa haaliban loo isticmaalaa de iyadoo aan haalib ahayn oo wax kaloo loo isticmaalin waan arkaynaa maadana ligayr اcaaqil baa loo isticmaalaa inta badan waqiila waxaaba la yidhi inaha tadkulu ayضa lima yacqilu oo de bal maala mala lima yacqilba ay gelaysaa ma dee taas oo dee fankixu ma daba lakum tan aayadda qur'aanka ka qowlihi tacaala waالsamaaءi wama banaaha bal adigu iyadoon loo isticmaalin hayru caaqilna way jirtaaba waxaana kitaabkan sheegay jaamic duruus mustafa khalayini ku yidhaah inta badan maadu lilcaaqil waxaa loo isticmaalaa ida اqtarana caaqilu bigayri اlcaaqili fii xukmi waaxidin haalib marka caaqilkii iyo hayru caaqilkii isagana xukum keliya ka wada dhaxeeyo oo kale sa yusabixu lilaahi maa fi الsamaawaati wama fi اlard dee ciddii ilaahay u tasbiixsanaysa ama xukumkii tasbiixdii baa la wadaajiyey wixii samayelu kuba sugnaa caaqil iyo hayru caaqilba way isuguba jirayaan oo kale marka saas oo kale maala caaqilkii iyo hayru caaqilkii xukum ka dhaxeeyo la wadaajinayaa jiro waa adigu in loo isticmaalo laakiin dee iyadoo aanay suuradu taa ahayn oo hayru caaqil loo maya caaqil loo isticmaalayna kolley waa iska soo noqnoqdo weeye waxaan odhanaynaa un maada isticmaalkeeda ligayr caaqil waa fi lghaalib weeye فصل ومن والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فصل ومن تدخل الابتداء لغايته فالحروفتي أما أودين كبس dee adugu macaani kala duwan iyadu yeelanaysa ee nusuusta markay ama nusuusta ay macaanida kala duwan ay leedahay meelaha qaarkood iyo nusuusta qaarkood ee a'immada ijtihaadaadkooda iyo aragtidooda ay ku kala duwanaanayso taasna ay dhacaysa inay kaba ratibanto masaa'il ama furuuca ooy dee iskuba khilaafsan yihiin sababtuna ay tahay kolba xarafkan ama ismigan macnaha uu jumladan ku leeyahay ee uu keenayo oo ay ku kala duwan yihiinba taas bay noo socoto dee jaanibkaa marka la eego wax aada loogu baahan yahay qur'aankii loogu baahan yahay iyo xadiidkiiba luqadii carbeed baanay dee umuurahani ama macaanidan kala duwan ku lahayd aadna waa u kooban yahay kitaabkeenna wuxuu ka sheegaya macaani ah in yar buu kaga kaaftoomayaa bal amhilada xataa iyadoo dee nusuus qur'aan iyo axaadiidba la heli karoo mihaal laga dhigto sheekuna dee adigu mihaalle iska caadiya ayuunbaa butii ku mihaalinaya laakiin ma badnaba wuxuu ka sheegayaa taas baa inoo socotay marka wuxuu ihi raximah اllahu tacaala sheekhu min ay wa min dalika waxaa kaba mida xuruuftii maalan aw xuruuf ulmacaani kaba soo cabiray min ayaa kaba mida cibaaradiisii hore ayd fa min dalika man ay wa min dalika waxaa kaloo kuwaa kaba mida halkan lagaga hadlaa ma a'immadu ay kaba hadlaan ay meelahan ku soo arooriyaan min xarafka min baa kaba mida tadkhulu markaa bal lafdiga ama kelimada minna waxay gelaysaayo macnaha tadkhulu fi lkalaami weye hadalka iyo dee wix meeshii ay gelaysa way gelaysaayoo waxay u gashaa ay dee la imanaysaa macno ahaan ah libtidaa'i lghaayati ghaayada bilowgeeda haayadu waa masaafada iyo miqdaarka marka haayadaas ama mid samaaniya ha noqoto ama mid makaaniyahe dee waa bilowgeeda ayay markaa ibtidaa'iya ayay faa'iidaynaysaa oo mihaalka uu inoo soo wado haddii la idhaha sirtu min albasrati socodkiisa iyo sayrkiisaasi meeshii uu ka bilaabmay bilowgeedii baaba basro noqonaysa weeyaanoo ghaayadu waa almasaafa waalmiqdaar tanna bilowgeed bay faa'iidaynaysaa libtidaa'i ilgaaya waa macna markaa taas watabciidu tabciidma way faa'iidaynaysaayoo waxay gelaysaa kalaamkii iyadoo keenaysa bacdi inay tahay oo adigu waa mintii dee tabciidiyada ahayd tabciidna way faa'iidaysaa wasilati kolla dee adkayn iyo waxyaalaha loola yimaado oo ama ta'kiid ha faa'iidaysa ama tansiisba ha faa'iidaysee waa silo oo macnaa iyadoo kalaamkii ziyaadaba ah laakiin ziyaadadaa ay leedahay ama siladaasi ay macno ay meeshan ku faa'iidaynayso haddaana iyada lala iman aan macnahaasi jireenba ay noqonayso bal amhilada isaga ayna siin doona taquulu waxaad odhanaysaa adigu fi ibtidaa'i alghaayati haayada bilowgeeda marka ay tahay macnahan dee libtidaa'i alghaaya loola yimaado macaanideeda kuwa ugu badan ama u mashhuursanbaah sirtu min albasrati waa basra ayaan ka socday oo dee socodkii shakhsiga mutakalimkee taa ku hadlaya meeshuu ka bilaabmay basray ahayd baltaawe wawarada alkitaabu min fulaanin waraaqdani waxay kaba timi ama kitaabkani ka soo arooru kaba yimi hebel oo markaa isna waa taa libtidaa'un ah ama libtidaa'i lghaayo oo kitaabkani xaggii uu kaba yimi ayaa dee ah ciddan majruurkeeda ah oo min fulaan wa fi tabciid tabciidna waxaad oa wa taquul tabciidka markaa ay faa'iidaynaysana taquulu waxaad odhanaysaa waxaana ibnu hishaam kitaabkiisan muqni labiib uu ku idhaah markan ay dee tabciidiyo ay tahay ama macnaha faa'iidaynayso waxaa calaamaddeedu ay tahay oo amaaro ama calaamada u ah imkaanu saddi bacdin masaddaha inay halkeedaas ay mintu ku jirto la dhigi karo bacdi la dhigi karo oo kelimada bacd hadday halkeedii qabanayso oo meesheedaa ay gelayso iyadoo mintii inta laga saaro dee meeshii laga gooyo bacdi la dhigi karo markaa taas ay qabanayso kalaamkii dee kalaam caadiya oo macnalo uu saa ku ahaanayo waxay markaa taasi tahay waa calaamada inay tabciidu faa'iidaynayso dee tabciidma waaba macaanideeday kaba mid tahay oo taquulu waxaad odhanaysaa buu leeyahay khud min haadihi اdaraahimi waa daraahimtan wax ka mida qaado oo waa bacdi daraahimta ka mida qaado waakhadtu waan qaatay oon faa'iidaysay iqtabasa min cilmi fulaanin hebel cilmigiisii baan wax ka qaatay oo labadaba imika haddaan mintii beddelkeedii bacdi la nimaadno dee waa caadi oo iyadii baa beddelaysaoo macnahay inoo keenaysay inoo faa'iidayn oo ta hore aan idhaahno khud bacda haadihi daraahim tan dambana aan idhaahno akhadtu bacda cilmi fulaan waa caadi oo markaa waa calaamada markaa mintu inay tabciid faa'iidayn marka ay macnaha leedahay calaamadeeday noqotaaba wa fi silati ay wa taquulu markay sila ama ziyaadaba tahayna sila ay tahayna waxaad odhan maa jaa'anii min axadin wamaa birabci min axadin tani waa shicir aan soo maray in yaroo ama ka mid ahayd adigu taas ba ama shadri bayd baabay adigu tani tahay horaynu u soo aragno naabiqa ayaa lahaayo waa ti aan bal isaga laba bayd buu ahaayee soo aragnay marka muxuu idhi wamaa birabci rabcigu waa dee meesha iyadu maxilladii weeye la deganaa waa beri hore la deganaan jiraye min axadin wax axad oo ku sugani ma jiro oo wuxuu leeyahay mintani imaka halkan waa sila say silada u tahay siladu bimacna ziyaaday noqotaa in badan baa kutubta tafsiirkii aan kuba aragnaa markay alfaado ay ku tirinayaan dee walow ay halkan macno leedahay dee macnaheeda luqa ahaan inuu noocan yahay ayay halkay ziyaado ka cabiri lahaayeen bay qur'aankaba dee silo kaba cabiraano waana macnahani maxaa suurtagal ahaa inaan idhaahno maa jaa'anii axadun iyo maa birabci axadun axad kuma sugna laakiin kollay mintani dee macno muhima ayay meelahan ku leedahay silaba ha ka cabireen oo imaka waxa weeye dee saas oo kale faacilkii hortibay maa jaa'anii min axadin dhacday waxa weeye ha macnahaas ay leedahayna kol waxay idhaahaan waxay keentaa ta'kiid alcumuum cumuum baa meesha jiray kollayba cumuumkii bay adkaynaysaayo waa ta idhaahaan waxa loo siyaadiyey litaakiidi istiqraaqi nafyi oo kale oo waxaynu hore u soo marray nakiradu markay siyaaq nafyi dhacdo inay cumuum faa'iidayso taasi waa mid haddaba cumuumka ay faa'iidaynaysaa kol marka horea lafdiguba lafdi cumuum uu ahaa oo cumuumkeeno kelimadan axad iyo dayaar iyo wixii la midka ahaa asalkooda taa loo isticmaalaa marka imika halkan waxa ay tahay uun cumuumkii halkaa inooguba sugnaabay sii xoogaynaysaay sii adkaynaysaa kolna waxay u timaadaa litansiisi cala alcumuum weeye cumuumkii ayaa dee caddayn iyo tasriixeed ugu sugan yaho maalan kelimadan iyadoo ay mintu gelayso dee nakiray gelaysaaye waxa weeyaan waxay ixtimaalaysay kol dee in waxda looga jeediyo in cumuum looga jeedo labadaba way ixtimaalaysay maalan mithaalkaa beddelkiisa haddaan idhaaho maa jaa'anii min rajulin aan idhaaho oo kale maa jaa'anii min rajulin in asalkeedii hore oo ahaa maa jaa'anii rajulun imaka waxbuu ixtimaalayay in nin keliya aan u joogo nin ima iman oo markaa taas daraaddeed hadalka ay suurtagaltay inaan idhaahno maa jaa'anii rajulun bal rajulaani nin iima imanee labaa ii yimi bal maalan ama rijaalba oo markaa dee waxaa loo jeeday la anfiyayey waxday ahayd waa mid ahaantan wax cumuumi markaa taasi ma jirin maa jaa'anii rajulun ay markaas ujeeddadu ay tahay waxda in la anfiyayo oo bal maalan ay suurtagal tahay markaa in idiraabba lala yimaado o la yidhaha maa jaa'anii rajulun bal rajulaani taasi waa mid in loo jeedo jinsi la anfiyayo oo dee wax nin lagu magacaabaaba iima imanna lafdigu waa ixtimaalayo dee nakiradu markaa siyaaquna fidhacdo waa taan soo marray cumuum laakiin haddii mini ay gasho halkaa min la geliyo la yidhaha maa jaa'anii min rajul taasi waxay noqonaysaa inay halkan cumuum loo jeedoon waxda waxa la anfiyaya ahayn bay nas ku noqonaysaa shay sariixa wax kale ma ixtimaalaysa markaasoo suuradaa waxay dhahaan tansiis bay cumuumkii bay litansiis cala alcumuum weeye litansiis alcumuum tan imakaan haynana marka horeba nooc cumuum baa jiray oo de axad waa wixii dee lafdiguu suubanayay waa waxuu keenayey hadiyo goor nafyi buu galaa si alfaadahan kale iyaguna nafyiga laasima dayaar iyo wixii la midka ahaa oo imaka waxay ahayd marka horaba dee macnaha cumuumku kuba sugnaa tiibay adkaynaysay xoogaynaysaa marka tan la yimaado kollayna dee shuruudo ayay markan la siyaadinaya tan oo dee saddexiyabay shardiyaan ee dee kutubtaas meelahan kasii hadashiyaba dee a ula laabmaysaan kollayna kitaabkan idin tilmaamaya ama muqni labiib walow dee kutubu nuxaat halkan ama kutubtan usuulka kuwooda waasacsan iyo khaasatan kuwooda si fiican loo sharxay sida mukhtasarka rawde uu duufi leeyahay iyo ay hadallada badiyaan oo kale ay dheereeyaan dee kuwooda waaweyne ay aada u dheereeyaan oo waxyaalo badan ay kaba dhigaan nadima jamcu jawaamica suudile iyo kale dee dhowr iyo konton baydinka badan buu inahan kagaba hadla haddana dee kitaabkaasi waa kitaabka asiilkaa iyadoo weliba shawaahid xadiid iyo shawaahid qur'aan uu badiyo masaa'il kolkol qur'aanka bal maalan iyadoo lafdigani ama aayaad kala duwan oo qur'aana uu ku soo arooru u baahan yahay tawjiih iyo macnihiisu muxuu yahay kolkolka masaa'il uu dhigto waa kitaab dee aad iyo aad bal marka la eego halkaa asiilkuba ah isagoo walow kutubtaa dexda dee kuwadaa uguba cilmi badan marka la eego jaanibkiisa una markaa wadci ahaanna iyo sida loo dejiyana ugu fiican uu yahay saa uu ninkan mutamimka sharxa ama kawaakib duriyaba kaba cabiro min axsaniha wadcan waakzariha cilma muqni labiib kolley sheekh mandiqadeennan ah waa reer wallo nimankan canfartaba ay jaarka yihiin waa cabdilbasid ibnu moxamed la odhanayay oo malaha sideed iyo toban sanadood toddobiyo toban sanadood buu mootan yahayba ayaa nadmiyey kitaabka muqnilabiib oo dhan oo laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo toddobaatan beyti buu ku nadmiyey waa kitaabkii muqnilabiib oo dhan buu nadmiyey laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo toddobaatan waana nadmi la madbaceeyey oo lana sharxay oo dee sheekh kaloo reer wallaha sheekhan sheekh moxamed cali ayaaba sharxay oo laba mujalada oo ku magacaabay cinwaankiisa fatxu lqariib almujiib walow cinwaanka hore uu ahaa mudni alxabiib miman yiwaali muqni labiib aho sheekh cabdilbaas ibni moxamed la odhanaya weeyo aan maba sii dheera wakhtigiisa oo aad malaa cilmigan dee aad u ahaa waddankiisna kolley aan ka tegino xaggan uu kuba dhintay ayaa nadmi ku leh oo laba kun iyo laba boqol iyo lixiyo toddobaatan waana nadmi mufiida marka la eega maca sharxiisa khaasatan ayaa dee mufiidaba faslun wailaa tadkhulu liintihaa'i lghaayati wailaa ay wa min dalika waxaa kaba mida kuwa xuruuftii ila ayaa ka mid ah tadkhulu waanay gelaysaayo dee bal inta u inooga dhigtay saddex macno inooga dhigtay kolley kutubtaasna ilaa dhowr iyo toban shan iyo toban macniyobaa ku suganoo dee hadalkoodu badan yahay marka taa la eega mintaas waa tanu leeya aad bay u koobantahay meelahan tadkhulu way gelaysaayoo ay tadkhulu lkalaamu weeye ama tadkhulu fi lkalaami hadalkii way gelaysaa iyadoo maxay macnaheedu yahay liintihaa'i alghaayati waxay u gelaysaa waa ghaayada marka horeba aan minta nidhi waxay keenaysaa ibtidaa'u lghaaya macnaheedu yahay dhammaadkeed waa masaafadii ama miqdaarkii dee halkii uu ku joogsanayay uu kuba dhammaanayay ka qawlihi wadalika ka qawlihi waa ruuxa qaa'ilkaa qowlkiisiba weeye uu odhanayey rakibtu ilaa zaydin macnaa waan fuulay anigoo dee socodkayga iyo dee halkaa uu ku dhammaanayo dee zayd halkaa uu ku joogsanayo ciddaa uu magacaabay oo ujeeddadu gaayahan mid dee zamanna way noqotaa masaafadaasi mid zamanna way noqotaa oo waxa weeye mid makaanna way noqotaa sida dee halkan iyo adigu dee imaka shaksi kolley waa makaankii uu joogo min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa oo mintaas dee waa socodkii rasuulkii ilaahi iyo sayrkii iyo isri halkuu ka bilaabmay masjid alxaraam bay ahayd halkii uu ku joogsadayna bal marka la eego isra ahaan waxay ahayd almasjid alaqsa labadii macnay kuba yimaadeen oo libtidaa'i alghaaya iyo liintihaa'i alghaaya waqad tustacmalu in la isticmaalaa la arkaa bimacnaa maca waa ilaadii in la isticmaalo oo maca macnaheed loo isticmaalaa way dhacdaa ilaa laakina annahu shaniya laa tuxmalu lama xambaarayo ilaadii calaa dalika macnahaas maca laguma xambaarayo ilaa bidaliilin inay qariina jirto ama daliil jiro mooye oo macnuhu waxa weeye macnahan marka bimacnaa maca loo isticmaalayo ay musae laga tegayo uu yaho waxaan kale macnahan kale loo gudbayo waa in qariino ama daliil baa uu keeno loogu xambaaro oo wixii markii xaqiiqada la sheegayshacaar ahaan macnaheedu weeye saa daraaddeed markasta dee macno l ilaa la yskagama fasirayo un haddaan qariino inay halkan maca in macnaheed ay leedahay inoo caddaynaysaa aanay jirin ka qowlihi tacaalى وأydiyaكum ilى اlmaraafiqi waa naasay dee bacd اlculamaa kuba fasireen kolleyna malaa halkan waxaa dee hadalka meesha imanaya waxa weeye ilaa waa tan aynu aragnay liintihaaءi اlgaayati inay tahay dee waxaan ay gelaysee majruurkeeda miyuu gelayaa xagga xukum ahaan iyo ou la socdaa wixii bal maala iyada waxaan ku xiga in dee iyada halkan majruurkeedii wixii ka horreeyey miyuu la xukum noqonayaa taas mise isagoo halkaasaa wixii kuba joogsanayaayo iyada waxa ka dambeeya ma gelayo waxa ka horreeya xukumkii ma yeelanayo kolley taas baa meesha taal waana masale ay culimmadu kolley si fiicanna ugaba hadlaan khaasatan markay muqaaranaynayaan ilaada iyo xataada ay muqaaranaynayaan oo dee waxa weeyaan iyagoo macaani kuba kulma ayaa furuuqo u dhaxeeya ay jiraan oo bal maalan masaladaas oo kale ayaa xagga marka la eego waxa ilaada ama xataada ka dambeeya gelitaankiisa uu gelaya waxa ka horeeya bayd kolkol ku kala dunaadaan bal markaa taasna bal markaa waxyaalahaasoo dee iyaduna iskaba muhimana insha allahu tacaala markaan xataada gaadhno ayaan yar eegi doonaan dib ugu soo laabi doonaaye laakiin taas bay calaaqo kana leedahayoo markaa in si dee haddaba ay macnahan iyo gelitaan ay u keento ayay barhkood ilaada halkan gashay iyo dee ilalkacbayni oo kale ay ku fasireen inay maca macnaheed leedahay waayo kolley markaa taas malaha waxa aan silaya waxaana kuba xambaaraya haddii ilaada la yidhaaho sideeda badan ay u badan yihiinna waxa iyada ka dambeeya ma gelayo wixii kaba horreeyey waxay noqonaysaa ilaahay wuxuuna amray gacmihii in la maydho lugihiina in la maydho gaayihiina ee dee lagu joogsanayeyna waa maraafiqdii iyo kacbaynkii haddii la yidhaha ma gelaysana markaa waxay noqonayaan inaan mirfaqan ama kacbigani inta la maydhayo aanu ku jirin intan dee waajibka ku xasilayo waa ilaa halkaa la gaadhayo wixii iyada ka dambeeya ee ilaada ka dambeeya markaa waa ka baxsan yahay weeye dee wixii ka horreeyey xukunkiisii marka taas waxay noqonaysaa meesha soo baxaysa mirfaqii ama kacbigii intii dee faradkii ama intii maydhigiisa uul markaa dee lasla waajibiyee weysadu ay ku xasilaysay inaanu noqon laakiin haddii ilaada bimacnaa maca lagu fasiro macnuhu wuxuu noqonayaa mirfaqii iyo kacbigii inay ku jiraan intii la maydhayey wixii ka sarreeyey kuma jiraan laakiin kacabka naftiisii kuraanta nafteeda iyo mirfaqii waa ku jiraan waa intii maqsuulka ahayd bay ku jirayaan ayaa ilaa marka bimacna la idhaahaya waxay noqon dee gacmihiina maydha ila almaraafiqi maca almaraafiqi maraafiqda maceeda maydha ila alkacbayni maca alkacbayni maydha haddii dee ilaada macnaheedii u badnaa oo ka aan marka dambe sheegi doono laguma socdona haddaan qariino kale iyo deliil kaloo khaarijiya loo helin lafdiga lagama qaadanayo in ay mirfaqa iyo kacbigu uu maqsuud yahay oo intii dee faradkii ay ku jiraan lagama qaadanayo bal taasi waa meel markaa maaha masaladan weysada ee laakiin miyay gelaysaa mise ma gelayso farqiga u dhexeeya iyadiyo xataa halkaa maxay tahay ma mid kastaba baabkeeda maqaalib baa way gelaysaa iyo ma gelaysadu mise waxa weeye dee waa adigu labada xaalaba way ka imanaysaa baltaa insha allah xataada markaan aragno dee waa shay muhiima inoogu noqonaysaa noocyada caynkane ayaan eegi doonaa biidn اllahi taala arka casharka dambe inuu noqdo ka qowlihi tacala waydiyakum wاlmuraadu bihi marka halkan waxaa loola jeedaa ilaadaa bimacnaa macaho maca almaraafiqi وزcama qowm qoom baa waxay sheegteen min aصxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa kaba mid ah anahu yustacmalu anahu shaniya yustacmalu in la isticmaalo ilaadii fii macnaa maca maca macnaheeda loo isticmaalo calى sabiili اxaqiiqati ma taa waa majaaza ujeedadu waa in deliil loo helo macnahan inuu taa loo jeedo cadaynaya laakiin marka aan deliil loo helin laguma xambaarayo weeye iyagu sidee qolooyinkan uu leeyahay maaha dee waa madhabtii o dhan waa qowm min aصxaabi abi xaniifa waxay leeyihiin maye waaba macaanideedan asalkaa ayay kaba mid tahay oo xaqiiq ahaan baaba loo isticmaalaya wada khadaun kaasi waa qowl khada ayuu leeyahay liannahu laa khilaafa khilaaf kuma sugna oo iyagiyo markaa dee xataa iyagu qolooyinka qowlkaa leh khilaaf halkan kama gelin ma gelinayaan oo khilaaf kuma sugna annahu low qaala hadduu yidhaaho shaksi lifulanin calaya min dirhamin ilaa casharata kolley lifulanintu maquulkii bay kuba jirtaa nuqdatayinku inay xaggan maraan bay ahaydba ee hebel waxa u sugnaaday aniga korkay u sugnaado hebel igu leeyahay min dirhamin dirham laga bilaabo ilaa casharata ilaa toban saasuu ka cabiray waa min dirhamin ilaa casharata taas uu yidhaaho waana iqraar inta badan iqraarka curfiga waxyaalana way ula laabmaanbeen lam yalzamhu ma laazimayo adirham alcaashiru sagaal dirham baa laazimaye dirhamka tobnaad waa dirham ilaa toban ayaa u sugnaaday korkaygu igu leeyahay hadduu idhaaho dee khilaaf kama taagna ayuu leeyahay suuradan inaan kaa tobnaad aanu ku jirin muqayihii waxaan ay ilaadan gaayada u ahayd almuqaya inaanu ku jirin oo xukunkiisii aanu kuma jirin khilaaf kuma taagna haddii ay ilaadu bimacnaa maca macaanideeda ay dee ka mid tahay oo xaqiiqo tahayna dirhamkani waa soo geli lahaa wakadalika idaa qaala hadduu idhaha limra'atii haweenadiisii uu ku idhaaho anti daaliqun min waaxidin ilaa alaaثin waa dalaaq keliya ama mid ah ilaa saddex ayaad furantay buu idhi lam taqaci dalaqatu haaliثatu dalqada saddexaad waayo waxa weeyaan iyadu muqayahan xukumkiisii kuma sugna waxaa dee qaayadii oo waxaa ilaada kaba dambeeya saa daraaddeed dalqadii saddexaad ma dhacayso suuradaasna way aqbalsan yihiin buu leeyo way waafaqsan yihiin marka haddii ay bimacnaa maco tahayna dalqada saddexaadna way dhici lahayd fadalla markaa taasi wuxuu ina tusayaa calaa annahu lilgaaya macnaha macnahan ilaada ay leedahay ama taasi inuu lilgaayati uu yahay ee ujeeddadu aanu bimacnaa maco ahayn haddaan majaaz ahaan iyo isticaar ahaan loo isticmaalayn isaguba waa kaa majaaz ahaan waa loo isticmaalaya leh fasl wlwaawu wowdii liljamci wاtashriiki fi اlcaطfi waa wowdii waxay u sugnaatay liljamci waa taa ay muطlaqu اljamci kaba cabiraan oo ah waxaan dee iyada laysugu cadfayo inay dee waxaan laysugu cadfay ay ku kulansan yihiinuun iyadoo macno intaa dhaafsan la eegin saa daraaddeed waxa weeye wax dee laba wada socday oo dee musaaxiba waa laysku cadfaa fa anjaynaahu asxaaba safinati oo kale wax wax ka horreeyey waa laysugu cadfaa wax isaga laaxiqiisiya waa loogu cadfaa oo dee intana amtilo qur'aankii waabay kuba sugan yihiin bal maalan haddaba in liljamci bay u sugnaatay iyo watashriiki wadaagsinuun waxaa xukunkaa lays wadaajinaya fi lcadf marka dee cadafka ay tahay ee caadifo tahay waqaala bacdu asxaabina asxaabteenna bacdigood bacdina taasunbay keenaysaa ujeeddadu tartiib iyo ma keenayso wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaheen huwa litartiibi huwa waa xarafkan waawgu marka la eego tartiib buu u sugnaadayoo ujeeddadu waxaa isaguna laysugu cadfayo oo laba shay baa laysku cadfaa dee kala ratimaya ama tartiibsan baaba laysugu cadfaayo tartiibna wuu u sugnaaday bay yidhaaheen adigu arrinkani dee horta waxaan waa masaa'il waa kaa inoo soo sheegay baab abwaabtii naxwada ka mida inay tahay khilaafkuna waa khilaafkii nuxaadda ee marka dambena fuqahadu dee ina iyagii baa nusuustii ay iyagu wax kala soo baxayeen baa luqadii carbeedba ahoo dee tii macaanidiibay ama dee inay iyagina kaba hadlaan ay bal maalan taasna waa tan ay u baahdeen un waa sababtu waa baahidaasaa keentay marka la eego jumhuurta nuxaadda oo kale ee usuuliyiinta iyo fuqahaduna jumhuurtoodu waa la mid eh waxaa qowlkoodu yahay alwaaw limuطlaq اljamci watashriikun waa wadaajin waxyaale laiswadaajiyo iyo muطlaq اljamci baa wowda macnaheedu yahay marka dee tan laakiin qolooyin nuxaadii kaba mida saafara ninkan la yidhaha shahiirka iyo haclab saaxibu اlfasiix iyo imaamkii macruufka ah ee luqa iyo xadiid iyo dee culum badan kuba shuuroobay abu cubayd iyo qolooyin ayaa waxay ku tegeen inay tartiib faa'iidayso kolley xanafiyada qaarkoodna imaam shaafici baabay u tiiriyaan waa dee isaga wax markaa saasoo sariixa ama cad ama uu kuba yimi taas kaba yimi ma jirtee laakiin tay ugu tiiriyaan waxa weeyaanuun waa isagoo dee weysada ay ku tegey in tartiib ahaan ay dee markaa ay kaba mid tahay ma furuudeeda in la tartiibiyo si ay u kala horrayso uunay aayaddii qur'aanka ay u kala horrayso loo kala horraysiiyo oo bal markaa waa iyagoo bal maalan qolooyinkaasi kaba dhigay dee waxaan uu u yidhi tartiib baa meeshii rukni arkaantii weysada ka mida ah waa inuu ku tegayo wowda inay tartiib faa'iidaynayso walow dee taas jaanibkii uu deliishaday aanu ahaynba oo bal barhkood shaaficina halkan qolooyinkaasaa la raaciya oo loo tiiriyaa inuu tartiib kuba tegayo walow arrinku uu jaanibkaa waxa kaba yimi unuu yahay laakiin dee taasun aanay ahayne dee kolley sida loo kala horraysiye sharcigu uu isugu kala horraysiiyeyna ictibaarteeday leedahay bo rasuulka ilaahay ba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah aayaddaas markuu aqriyayey muxuu yidhi ibda'uu bimaa bada'a allahu bihi waxa ku horraysiisaan oo ku bilowdaan ilaahay tii uu kuba bilaabay kolley lafdi xadiid weeye nabda'u bimaa bada'a allahu bihina iyadna xadiidka waa lagu wariyona alfaadiisa abda'u bimaa bada'a allahu bihi intuba waa alfaadi eh xadiidka uu leeyahay adigu mid kasta waa macno keliyane hal ilaahay kii uu ku bilaabay dee waxa loogu bilaabee loo horraysiiyey ayuu leeyahay kuba bilaaba taasi waa mid arrin kalena afartan cuhduwe ee weysada ay kuba xasilayso waxa ku dhex jira mid la masaxayo marka waxaan dhexgeliyey ee dee maalan dhexgelintan la dhexgeliyey kan mamsuuxa kuwa maqsuulaadkii ay ahayd in la israaciyo horta iyaga isaga arrintiisu way ka duwan tahay oo lamama maydhayo oo la masaxaya ayaa dee taasna waxay leeyihin waxay dee waa meesha inay tahay in sidaasun loolaba yimaado sidaa la isuba raaciyo calaa kulli xaalin waa bacd anuxaat iyo bacd alugawiyiin bacd alusuuliyiinna markaa qowlkood buu noqon waa kan asxaabina kaba cabriye fuqahade barhkooda oo yidhi tartiib bay faa'iidaynaysaa laakiin waa qowl dee kooban jamaahiirtoodu dhinacyadaas oo dhan aan sheegnay waxay ku tegayaan arrinkaa uu inoo soo horraysiiyey wahadaa khadawkani waa qowl khadaan liannahu low kaana litartiibi haddii wowgani uu tartiib uu sugnaaday lamaa jaaza may bannaanaateen an yustacmala in la isticmaalo fiihi wowga loo isticmaalo dee waxa weeya lafdulmuqaaranati muqaarano lafdigeed oo ujeeddadu maciisa la isticmaalo muqaarano lafdi keenaya iyadoo wowdi ay taallo hadday tartiib faa'iidayso ee way isanfin lahaayeen wa huwa an taquula waaba ina tidhaahin jaa'anii zaydun wa camrun macan xaal ay yihiin oo zayd iyo camar baa ii yimi xaal ay yihiin iyagoo wada socda markaa macan muqaaranay keenaysaa wowdu hadday tartiib faa'iidaynayso dee macanna wax burinaya ama ka hor imanaya ahaan laydoo lama isticmaaleen kama laa yajuusu siaanay u bannaanin an taquula inaad tidhaahid jaa'anii zaydun uma camrun macan waayo isma qabanayaan marka kol haddii dee macan lala isticmaali karo waa inay aanay tartiib faa'iidaynahayn wa tadkhulu waanay gashaayo macnaha tadkhuludu waa tadkhulu fi lkalaami bal cibaaraadkiisa sharaxaaba sidaa ahaaye hadalka way soo gelaysaa wowdani oo hadal bay gelaysaa bimacnaa ruba ruba macnaheed iyadoo leh fi ibtidaa'i اlkalaami hadal bilowgii oo wowdii baaba macnihii ruba ay faa'iidaynaysay iyo khasaa'isteedii leh walow dee qolooyinka kale ay leeyihiin wowdu waa tii dee iska caadifadeed walow kolkood dee hadal bilow aan arkayno wuxuu ku cadfanaa aanu muuqanbe laakiin ruba maxduufaa meesha taalla oo waxaan dee iyada maaha wowda waxaa macnihii khasaaistii ruba yeelataye waa ruba maxduufaa ayaa meesha taalla ay leeyihiin bal adigu waxay iyadoo ruba macnaheed leh fi ibtidaa ilkalaam bay timaadaa ka qowlii ninkii shaacirkaa qowlkiisiiba weeye ama raajiska ahaa ومهمهن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه waa nin adugu kolley abunajm alcijli la yidhaaho rujaastee carbeed kuwoodii ugu mashhuursanaa isaga iyo kaa mida qarnigii koobaad iyo qarnigii labaadba ee wax kaba noolaa taas oo kolley dikrina kutubta adabka iyo bal markaas dee taraajim iyo waxyaala dikri ku wada leh inoo xaggan marka la eego rajaskana aad iyo aad uguba horeeyey isagiiyo cajaaj iyo dee ruubo inankiisaa iyo waxyaalahaasi oo taas u badsan jiray dhinaca rajaske ayaa muxuu yihi wamahmahin mahmahu waa ka xagga hoosaba alfalaatu laa maaa biha walaa anisa fadl ibnu qudaame ayaa la yidhaha kolley alcijrigan uu tilmaamayna waa nisbadiisii wuxuu aad ugu shuuroobay abunajm oo kunyadiisa abunajm alcijli ana abunajmi wa shicri shicri kala bal maala haddaba ninkaas mahmah waa meesha lama degaankae ee biyo baatoona aan lahayn dee lamama deganayn taasba weeye oo wamahmahin waruba mahmahin macnaa badanaaba haddaan takhiir baan meel lama degaan aho muqbaratin ay boodhaysan tahay arja-w dee intuu dhulkii abaaraysan yahay waxba aanay lahayn siiga ay ka wada kacayso dhinacyadiisu ay boodhaysan yihiinoo kaana lowna ardihi samaahu kolkol dee qorooyinka bayaanka oo kalena wuxuu u yimaadaa iyagoo tashbiiha maqluubka kaba dhigayo waxaad moodaa dhulkiisa midabkiisu inuu samadiisii malaasalku waxaa in la yidhahdo dee kaana lowna samaa'i ardu oo samadiina dee boodhkan iyo siigadan waqtigan abaaraha dhulkii kaba kacaya ayaa zurqadii ay lahayd ee isbedeshayoo de ay noqotay saa dhulkii oo kale taa boodhaysanay aad moodo midabkiiba uu isbedelayo aad moodo samadii markaa mahmahaa samadiis dee midabkii ay lahayd dhulkiisa laakiin tashbihi baa noqday wuu kala bedelay oo kaana lowna ardihi samaahu bal haddaba markaa maxay tahay wow baa taalla waxaan ay imaka jiritaanka keenayna dee isaga wuxuu leeyahy macnihii rubay leedahay ama dee waa ruba maxduuf oo waaba kan yidhi ay ruba mahmahin wa fi lqasami ay waxaa kaloo gelaysaa dhaartii maya wa fi lqasami dhaarta dhexdeedana ama markay qasab noqotona taquumu way istaagaysaa maqaam albay oo ba'dii baa asalkii iyo xuruuftii ah iyadaa meeshii ba'day gelaysaa ujeeddadu waxay kaba mid tahay xuruuftii qasamka ee dhaarta loo adeegsanayay taquulu jaaanii wallahi bimacnaahu oo waxa weeyaan waa bilaahi oo wuxuu adigu ba'dii baa asal u leeyahay xuruuftii markaa wowdina macnihii ba'day leedahay oo dee ba'dii qasamka loola imanaya halkeedii ay gashay laakiin de waa xuruufta qasamkun bay kaba mid tahay oo saddexdii xaraf ee la tirinayay ayuunbay kaba mid tahay faslun walfaau fa'dii litacqiibi watartiibi fa'du tacqiib iyo tartiib bay u sugnaatay taquulu waxaad odhanaysaa oo iyadu waxa weeyaan dee walow ay caadifo tahay waxaan bal maalan laba shay oo dee ay kala dambeeyo uunoo midkoodka kala dabadii dhacayo iyoan faasil sidaasi jirinbe ayaa laysugu cadfaa oo jaaanii waxaad odhanaysaa jaaanii waxa ii yimi zaydun fa camrun markaa zayd dabadiina iyadoon waqtisaasiba jirin camar haddana waa isdaba socdeenun markaa wa macnaahu macnihiisu waxa weeye jaaanii camrun cuqayba zaydin waa sade xaraka iyo xarakaysantaas xarakada meelaha caynkaasa dhacdaa xarakadan ay yidhaahaan baain bilqa ama xarakada qalamka ay yidhaahaan oo kolley ictimaad saasa ma yeelato waxaan u leeyahay taa haddii aynu xarakadan iska masaxno lafdigaan iska daysanoon caqiiban idhaahno lafdigu waa dee luqo macruufa oo caqib iyo caqiiba macno keliya lahaayeen inagoo ismigiiba aan mustaqar kaba dhigan ayuu sidan luqa ku yahay caqiibahu iyo caqibahu waa isla macno uunoo tana waa luqo jirto uunoo kaleo marka in dee mid ahaan tasqiir ahaanba umaynaan baahnayn haddii aan imika halkan idhaa iba zaydin waayo malihide shak waa xaraka un kitaabkiisa kale sharaxana mithaalku waa yaale laakiin xaraka iyo wuxuu lahaa ma jirin dee weji kaleba waa la aqriyi karaa jaءnii cmr cuqayba زaydin ama caqiba زaydin zayd dabadi un waa daba socday un waidaa daklta suuqa suuqa markaad gasho fashtari kada waa gelidda maxaa la cirbinaya oo marka uu galaba dabadeedba wuxuu samaynaya ay tahy inuu waxaa soo iibsado marka yqtadi wuxuu keenaya dalika kaasi cuqayba dukuuli ama caqiba dukuuli caqiba dukuuli gelidda uun cidhibtii iyo dabadi un waa wax isagun la xidhiidhsan oo laakiin kadee dabadii dhacaya un bal markaa macnahay fayansa watacaqib iyo tartiib faslun wauma litartiibi maca almuhlati wataraahi uma tartiib bay u sugnaatay oo xagga fa'dubata way faa'iidaynaysee waa maca almuhlati wataraahi muhlo iyo taraahi maceeda oo ujeeddadu waxaan iyada uma la ysugu cadfaya ama labada dee uma ay u dhaxayso waa ay tartiibsan yihiin oo midkood baa ka kala dabadii dhacaya dhicitaankiisaasna haddana taraakhi baa jiriya muhlo waqti ama faasil baa u dhaxeeya oo faasil baa u dhaxaynaya taquulu waxaad odhanaysaa jaaءanii zaydun uma camrun waa zayd dabadiina waxaa yimi camr wayaqtadii wuxuu keenaya markaa cibaaradan halkii uu fa'da ka lahaa ina wuxuu uhi taquulu jaaءanii zaydun facamrun yqtadii dalika cuqayb markaa waidaa dakalta suuqa fashtari kada yaqtadii dalika cuqayba ama caqiiba dukuul baa nidhi soo maaha tan maxay noqon wayaqtadii an yakuuna inuu noqdo oo imaatinkan uu camar yimi bacdahu bacda zaydin bifaslin waa iyadoo dee zaman jiro taraakiga iyo muhladiiya oo macnahu keenayo oo ay ismaway isdaba socdeen laakiin way kala dambeeyeen oo mahasa inay dee isdaba socdeen unoo iyadoo wax sidaasi u dhaxayn kii kalena soo galay saa suuradii hore maaha ama kii kalena yimi faslun waam lilistifhaami taquulu kolley dee aad buu ima kuwan u sii koobkoobayba dee waana sidaasaan ku dhaafaya taquulu takalamta am la oo amta macaaniday u timaado waxa kaba mid ah dee waa qayb kaba mida une maaha macnaheedu inuu intaa ku kooban yahay istifhaam oo kale oo waxaad odhanaysaa miyaad hasha miyaad hadashay takalamta amla mise maad hadlin weeye waa istifhaam way u timaadaa idraab iyo macaani kalena waata u timaadee watadkhulu bimacnaa aw iyadoo aw macnaheed leh awna way inoo dambaysaa na way kalaamkii gelaysaa watadkhulu fi lkalaami bimacnaa aw iyadoo aw macnaheed leh oo taquul waxaad odhan markaa miaalka sawaaun axsanta am lam tuxsin dee arinku isku mid weeye haddaad waxaa dee waxa weeye wanaag samaysay haddanaad samaynba bal macnaha aw ee uu imika tan uu ixaaleeyeyno waaba kan inoo dambeeyo muxuu yihi faslun wa aw xarafkan aw tadkhulu fi lkalaami waa hadalkii way gelaysaa lishaki fi lkhabari marka uu siyaaqu siyaaq khabar yahay khabar uu yahay waa shaki wixii lagaba shakisan yahay oo wax dee ruuxu uu markaa shaki kaga jiro uu yahay taquulu waxaad odhan kallamanii zaydun aw camrun oo waa shaki oo sa labisnaa yowman aw bacda yowmin dee maalin inay nagaayeen iyo maalin barhkeedu waxay nagaayeen inu ahaa ma kala garanayaan shaki baa kaga jira maalin baa nagayn ba yidhaaheen ama maalin barhkeed taasi waa shaki waa tan oo hebel baa ila hadlay ama hebeloo uu kala garan la'aba ruuxaa dee cidda la hadasho ciddii u ahayd watadkhulu waanay gelaysaa fi takhyiiri dooransiin fi lamri amarka dhex oo wuxuu hadduu amar yahay barhkoodna dalab bay kaba cabiraan waxa weeyaan amar uu yahay waxaan ay gashay ujeeddadu waxa ka horeeya uu yahay waxa ka horeeya uu taa yahay amar uu ka horeeyo waxaan iyada ka dambeeya ee iyada ay gashay ama ay uga dhaxayso wuxuu noqonayaa iyadoo laysdooransiinayo oo ka qowlihi tacaala idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum oo dee macno amar waa jira macno dalab baa jiro waa dadkaa iyaga dhaartoodii buriyey ee jebiyey ayaa la leeyahay kafaaradoodii baa tanoo dee ku kafaaro guta ayaa macnihii dalabku noqonaya kafaaradiinnu tan weeye tan bixiyo waa toban miskiin oo la quudiyo oo waxyaalaha dadku ahaalidooda ay siinayaanee iyaguba quudanayaan kooda dhexe taas lagaba quudiyo aw kiswatum amase hugooda oo labadan arrimood buu kala dooranayaa adigu kolley halkan awda dee bal maalan macaaniduu kolley intaa aad bay isagaba badnaan kartaa laakiin macnahan uu inoo sheegay uun kolley laba xaalay kala qaadaan labada xaalay kala qaadaan waxa weeye dalab markaa ay dabadii dhacdo in waxaan iyada ay gelayse iyadu ay gashay wax laysu geyn karayo la jamcin karayo labadiiba la wada samayn karaya inuu yahay iyo inaan la wada samayn karahayn mid waxay ka cabiraan maanicatu khuluwinoo dee labada mid uun waa inaanay labadii ka wada bixinuun meesha haddii laysu geeyana maanic kuma sugna midna waatay kaba cabiraan maanicatu jamcinoo in labadoodan la wada sameeyo na way hor joogsanaysaaba taasoo kale haddaba haddii ay labadan aan la jamcin karahayn ay gelayso ee awdu u dhaxayso dalabna dabadii weeye marka caynkaasoo kale ee takhyiir bay noqonoo waa macnahan inoo yaallo waabase iyadoo la yidhaaho waa la doorrasiinayaa labadoodii laakiin laysuma geyn karo tasawaj hindan aw ukhtaayoo kale dee tanna waa guursan karaa tanna waa guursan karaa kala dooro weeye laakiin labadoodii isma raacin karo ma wada guursan karo waa laba walaalo ah taasoo kale waa takhyiir laakiin haddii ay labadoodan la wada samayn karo wixii wax lala wada iman kara uu yahay iyada waxay kaba cabiraan kuwa kale inaanay takhyiir ahayna ibaaxo tahay waa bannayn wixii laysu bannaynayo oo maalan haddii laba yidhaaho oo kale imaka tacallam fiqhan aw xadiiثan waxaad barataa fiqhi baro ama xadiid baro dee hadduu fiqh iyo xadiid isku wada darsado uu labadii wada bartayna wuxuu diidayaa ma jiro wuxuu diidayaa waa la jamcin karaa waa la ysu geyn karaa sida suuradii hore maaha taasoo kalena waxay kaba cabireen inay lilibaaxa tahay waa ibaaxo bannayn wixii laysu bannaynayo ayay faa'iidaysaa markaa marna iyadoo dalab dabadiyay takhyiir faa'iidayn marna ay ibaaxay faa'iida waa dadtay barhkood ka cabiraan khaasatan shuraaxda iyo ay dee maanicatu khuluwin weeye awdani halkan ama se ama maanicatu jamcinba weeye oo waxa weeyaan waxay tan dambe oo kale maanicatu khuluwin taa horena maanicatu jamcin waqaala bacdu barhkood baa waxay dhahan fi nahyi nahyiga markay noqoto nahyigii tadkhulu liljamc nahyi marka ay noqodeen marka ay tadkhulu nahyigii marka ay tahay ee siyaaq nahyi ay meesha tahay markan cibaaradii ka cabiray way inoo kulminaysay laakiin amar buu yidhi haddii arrinku nahyi yahay waxay gelaysaa jamcin oo labadoodiibaba dee waa macnaha aan leeyahay waa labadoodiiba meeshii lama jamcin waa jamcin wixii la jamciyo xukumkii lagu wada jamciyo markaa dee nahyi hadday tahayna laga wada dheeraado oo bal maala walawalu huwa lasaxu oo jamcin dee horta waa kolley taasoo bal maala ilaahay qowlkiisii yihi walaa tudic minhum aaiman aw kafuura ha adeecin ku aaima oo iyaga kaa mida iyo ku kafuura markaa ha adeecin oo kale markaa nahyi hadday gasho waa qolooyinkan jamci leh macnuhu waxa weeye xaaladu sii dee waxay inoo labadoodiiba way isu geynaysaa macnuhu wuxuu noqonayaa laa tudic axada minhum kii markaa la adeecaaba axadkii buu noqon markaanoo waxay faa'iidaynaysaa kol hadday nahyi dabadii dhacday macnaha jamcigu ku sugayo labadiiba in laga wada dheeraado xukumkii way ku simaysaa ayuu noqon iyo nahyigiio nahyigii waa ka dhaxaynaya bal taas bay bacdigood yidhaaheen buu idhi dee kollayna waana qowl aad u xoog badan ama raajixaan odhan karnaa walawalu huwa alasaxu qowlka hore ayaa ah ujeeddadu inay dalab dabadiiba ay faa'iidaynaysa takhyiir ayaa sixo badan oo lianna nahya nahyigu amrun amar weeye bitarki tegid wax laga tegayo la farayo wadalika kalamri markaas lianna nahya amrun bitarki kalamri sa amarkii oo kale oo huwa amrun bilficli isagu ah ficil laysfarayo faidaa lam yaqtadi ljamca fi lamri kol haddaana awdi markay dee keenin jamcin amarka dhexdiisii aanay keenin lam yaqtadii markaa aw oo gasho kalaamkii ma keenayo jamcin ma keenayo fi nahyi nahyiga adugu bal sheekhu taas buu leeyahay laakiin waxaa le markaa ay ilaa kaba horayso sida dee suuradaasoo kale wax kaloo la sheegan karaa ma jirto oo imaka halkan takhyiir meeshii ma yaalo macno takhyiir maba yaalo ee wuxuu noqonayaa jamcintaasuna waa nahyi mid kastaba gaar ahaantiisii la adeeco laysu diidayo oo bal waana qowlkaa dee ama dee ay qolooyinka kale yidhaaheen laakiin sheekha cibaaradiisa nahyiguna waa amaruun ee laakiin ka hore halkuu amar bilficli kaba aha ayuu amar bitarki yahay amarkii bilficligu haddaanu takhyiirun keeno onu jamcin keenin iyada markaas waxa weeye amarkan nahyiguna dee amarkan bitarkiguna isaguna ti unbuu keenaya laakiin kolley dee farqi u dhaxaynaya waa jiraanba weeye faslun waid waida wallah subxana watacaala aclam faslun waid waida ضarfaani lلزamani wuxuu ihi muؤalifu raximah اllahu tacaala waid ay wa min dalika xuruuftii adigu amayo dee asmaadii macaanida kala duwan u imanaysay xataa taas dee macaanideeda kala duwanna masaa'ishii ama waxyaalihii nusuustii kuba timi axkaamihii laga qaadanaya awqaadda qaarkeed ay isba khilaafasay u kala dunaanaysay waxa kaba mid ah id waida labadan ismi ayaa kaba mid ah iyo idaa darfaanii laba darfi weeye oo lizamaani u sugnaaday oo labadooduba dee waxa ay yihiin dee waxa waxay ku kala duwan yihiin ha inoo sheegayo waxyaalaha ay khaasatan ama waxa ugu ahamsan ay ku kala duwan yihiin mid kastaaba waa darfu zamaan weeye ilaa laakina ana id id oo lamaa madaa wixii tegey bay u sugnaatay oo waxay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan iyo idaa darfu zamaan abaygi lahaadeen kullay doonaayadii macaanidii kaley kale ku kala imanayeenna halkan nooguma sugnay kutubta roonroon bay nooguma sugan tahay iduna waxay tahay waa zamankii tegey bay u sugnaatay darafu noqon n idaaduna waa marka la eega fi lghaalib weeye id oo macno soo socda ama mustaqbal loo isticmaalayna waaba la hayaayo dee luqadiina way ku sugan tahay qur'aankana waabay dhacday taasi idaayoo macno markaa tegey loo isticmaalayna waa iyaduna soo aroortee macnaha u qaalibkii idaana waa inay tahay lilmustaqbal macnaha id u qaalibkee u badanna waa inay tahay lilmaadi taasba weeye oo taquulu waxaad odhanaysaa anti daaliqun id dakhalti daara macnahu fi lmaadi oo macnaha halkanna waa dee wakhtigii hore iyo zamankii hore haba ujeeddadu ay tahayo waa dee cibaaradan waabad furan tahay oo ama waxaad iga furan tahay ood iga furnaatayba markii aad gashay daartii oo waa wakhtigii hore iyo wax dhacay bal adigu dee kalley malaa tacbiir aan tan ahayn oo bal maalan ama mihaal aan kan ahayn oo haddii dee luq ahaan laga cabirayo iyo taas macnahani aad uu sii muuqanayo yar tarkiibkuna uu aad ugaga sii fiican yahay dee aad bay iskaga badnaan lahaydba wey faqad nasarahu اllahu id akhrajahu aladiina kafaruu kalebal maalan wakhtigan ilaahay u nusreeyey ee ilaahay u nusreeyey markan aayaddu soo degtay wakhti sanadaba kaba horreeyey bay ahayd khaasatan nusradan ee wakhtigii hijradae ilaahay sheegayoo rabbi waa u nusreeyey markii ay saareen nimankaa kufaarta ay beledkiisii kaba saareen oo kale haddii la yidhaha imaka halkan beddelkeeda qumtu id qaama zaydun oo waxaan kacay markii dee uu fulaan kacay ayaan kacay waa waqti hadalkaa ka horreeyey cibaarada inta badan dalaaqa iyo anti daaliqun iyo wax dee cibaaradu waa cibaaro insho waa wax imaka la bilaabayo oo taas labadoodaad moodaa inay dee yar isqabashadeedu yar adag tahay ee laakiin waxa weeyaan waa caadi un oo anti daaliqun iyo dakhalti daara wuxuu uga jeedaa uun dukuulkan daareed ee dalaaqi uu kuba xidhnaa ama dee dalaaqani uu ku dhacay ayaa dee wax tegey ah macnahu fi lmaadi wa idaana lilmustaqbali idaana fi lghaalib baan leenahay mustaqbalkay u sugnaatay oo mustaqbal bay u timaadaa taquulu idaa dakhalti daara fa anti daaliqun haddaad gasho waa markaa uu hadlayo wixii ka dambeeya un haddii aad gasho aqalka waad furan tahayba wa macnahu fi lmustaqbali bal waxaan leenahay kolley intanu waa hadal yaroo kooban waana macaanidoodii u badnayd u qaalibka ahayd khaasatan inay tanna lilmaadi noqoto tanna lilmustaqbal noqoto fasawfa yaclamuuna id ilaqlaalu fii acnaaqihim oo qur'aankii inoogu sugan waliba dee ficilkiina haddii la odhan laha waa baab wanufika fi suuri iyo baabkii oo kale siintii tanfiiska keenaysay ayaaba mee sawfaaba laba socoto tanfiis keenayso dee ficilkii waa ficil mustaqbal waxay ogaan doonaan marka xaaladoodu ay taa noqon doonto waa iyadoo macno aan maad